deegaanada sabiib iyo caanoole weliba iyo kumidayana gobolka shabeellaha hoose weliba ku jara daruufooyin shishal duban oo haysada bulshada meelasay degana mas-uuliyiin ku tirsan maamulka deegaanada sabiib iyo caanoole iyo weliba maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo dowlada koonfur galbeed iyo ku dalbadeen in deegaanadasiga laqogoda elbiyooda in la dhisa xarumo caafimaad ee walbarashada maadaamaayo dhibaatooyinka lankaqaba inuu helan adeegadaas maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo weliba uusa ballan qaaday in sida ka dhaqsiyaha badana iyo hanka jawaabu doonana baahiyaha lahangudbi kureeda markii meelisay booqasho kooban uusa kaseediya gudoomiye booqashadaadii waa ujeedaa xaaladda maadaama sida ay tahay warbixineedan hore noogu haysay xaruntan hadda waa ujeedaa waxaan hadda xataa waxaan bixinaa dadka deegaanka meesha keliya biyaha ay aroortaan waa halkaan maanta aad taagan tahay oo deegaanka biyahaan loo sii ceelasha biyihii oo ku yar biilaan ka jirto xagga wax soo saarkiiyo xaaladda maalmahan dambe oo aad iyo aad u daciifayso ma lahan goob caafimaad ma lahan goob waxbarasho ma lahan police station sidaan ebel bo garabna aan kaaga baranay ilaahay ka sokow waxaan kaa rajaynaynaa in garab naga siisid in xaaladahaas maanta oo naga saacidido sidaan aga baxi lahayn kusoo dhawo meeshaan waxaa ka jirto biyo la-aana ka jirto xaalad caafimaadaha ka jirto gargaad raashin la-aanay dadkan qabaan waxa ugu muhiimsanna waxaawaa maadaama webiga uu guran yahay caafimaad iyo biyo la-aan bili-aadamku wuxuu macnaha fadhiisan karaa ama u hadli karaa markii caafimaad uu helo biyo la caban oo helo waxa ugu muhiimsanoo waxaan ku yidhi haddana maanta mar intaan soo socona dhowr mar aan biyo cabno biyahaas haddaanan heli lahayn aan naftu qabsanayna sooma gaari lahayn halkaan marka guddoomiye waa mahadsan tahay waa dareemaa waxaad meeshaan u timaaday oo weliba dee wakti deg deg aad noogu soo gaarto waxaa waaye deegaankan baahida ka jirto inaad qaybeyn ku samayso waanan rajaynaa wakti dhow inay taakulayntaada ay soo gaari doonto oo hay-adaha shaqada kuleh iyo maamulkaaga iyo madax iyo koonfur galbeed iyo dowladda dhexaba inaad intaad u qayliso ciidan iyo maamul baahida meeshan ka jirta oo aad u gudbi doonto